xilli inta badan qaar ka mid a gobolada dalka ay ka socdaan dagaalo sokeeye ayaa haweenka ku nool degmada kurceel ee gobolka galguduud ayaa baaq nabadeed u diray dadka walaalo ah ee isku dagaalaya gobolada dalka sidoo kale madaxda soomaaliya heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan joojinta colaadaha dalka ka jira xilligan la joogo waxay leeyihiin walaalayaalow meel kastoo joogtiin xabadda joojiya xabadda ha la joojiyo haddii ay tahay jiicboor xabadda hala joojiyo dawacaali hadday tahay xabadda hala joojiyo haddii ay tahay mtoolsheegin warxoolay wabxow xabadda hala joojiyo meel kasta oo xabaddu ka socota baaq nabadeeda u diraynaa waxaan u diraynaa baaq nabad walaalayaalow colaadda joojiya colaadda kuma dhasho wiil waa ku dhintay hala joojiyo kulaylkana ka soo gaara dadka soomaaliya wiilasha soomaalida la adoono soomaaliya ay nabad nabad nabad waxaa waaye dagaalka soomaaliya ka socda meel kasta ay holcayso khaasatan gobollada dhexe dhibaatada ka jirta oo dadkii laysku laynaayo oo meel walba dhiig daadanaayo ayaan guryihii ku jiri weynay oon u soo baxnay oon maanta halkan baaq nabadeed baan ka diraynaa waxaan u diraynaa meel walba oo soomaaliya ka mid a khaasatan waxaan u diraynaa gobollada dhexe xabadda in la joojiyo meel walba xabadda ka socota in la joojiyo dadka la cunaayo sidii cawaantii la cunaayo in la joojiyo waxaan ka xunahay dagaalada ka socda mudug waxaan ka xunnahay dagaalada ka socda wabxo iyo gurceel dhexdooda waxaan ka xunnahay meel walba soomaaliya dagaalka ka socda waxaan baaq nabadeed ugu jeedinayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan inay gacmaha isqabsadaan inay culummo iyo caamo guryaha ka soo baxaan inay aqoon-yahanka kacaan inay waxgaradka kacaan inay hooyooyinka kacaan in hilibka dadka oo la banaysta iyo dhiigga dadka oo la banaysta in la joojiyo baaq nabadeed u diraynaa dadka soomaaliyeed ee meel walba ay joogaan dagaalka ku foogan waxaan kaloo u baaqaynaa haweenka dagaalka ku jira oo qaar baangadaha wato oo qaar ka daba allaasayaan waa hooyo wiilka la dilaa hooyaa dhashay midka dhimanaa gabadhaw qabaa gabadha la dhalatay waxaan leenahay dumarku soomaaliyeed weliba meelaha haddeertaa mudug iyo galgaduud iyo meelaha hadda dagaaladu ka socdaan dumar ayaa ka dhex muuqanaya dagaalada oo maamul goboleedyada madaxdooda ugu horeydo oo wasiirka cadaaladda iyo maxkamaduhu uga horeeyaan falalka amni darrada iyo dagaalada qabaa'ilka ku salaysan ama cawaandinimada ee soomaaliya ka socda ilaahay idinkoo waxaan ka weydiinaa ninka galmudug jooga oo madaxweynaha saa laga weydiiyaa midka hirshabeelle jooga saa laga weydiinaa meel walba ee soomaaliya madaxweynaha qaranka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ilaa midka ugu hooseeya ee baarlamaanka ku jira iyo wasiirada dadkii aad u dhaarateen waa dadka islayna hadalka haweenka degmada gurceel ayaa imaanaya xilli inta badan gobolada dalka ay ka socdaan dagaalo kuwa oo galaabtay nolosha boqolaal qof oo soomaaliyeed kuwa oo ku dhintay dagaal beeleedyada xilligan ka jira gobolada dalka qaar